ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa soddonka dulqacda sanadka hijiriyada qodobada maanta oo arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah ku dhowaad konton maxbuus oo ku dhintay rabshado ka dhacay gudaha xabsi ku yaala dalka colombiya nidaamka afgembiga masar oo xukun dil toogasho ah ku riday tiro maxaabiis ah xiisad colaadeed oo soo kala dhex gashay dalalka suudaan iyo etoobiya urarka naato oo sheegay in ruushku yahay khatarta ugu weyn ee ay wajahayaan shil tareen oo khasaare badan dhaliyey oo ka dhacay dalka maraykanka iyo daadad ku dhuftay dalka bangaladesh qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka nidaamka afgembiga masar ayaa dil toogasho ah wuxuu ku xukumay tiro maxaabiis ah oo ka mid a maxaabiista uu xabsiyada ku hayo warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya maamulka cabdilfataax asiisi ee dalka masar ayaa xukun dil ah ku riday toban ruux kuwaasoo lagu eedeeyey inay ka mid ahaayeen ururo ay ugu yeereen kuwo argagixiso ah xilli dhibaatooyin adag laga soo warinaya xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulkan maxkamad taabacsan nidaamka cabdilfataax asiisi ayaa soo saartay xukun dil ah oo lagu riday toban ruux kuwaasoo uu maamulku sheegay inay ka tirsanaayeen jamaacada ikhwaanuulmuslimiin waxaana sidoo kale lagu eedeeyey inay ku kaceen faral ka dhan ah ciidamada booliiska masar intii u dhexaysay sannadihii ilaa ragga lagu riday xukunka dilka ah ayaa kala ah yaxya muuse majdi moxamed maxamed cadiya cabdiwahaab mustafa maxamuud abuuxasiya maxamed ibraahim muscab cabdixamiid cabdulaahi naadir cabdiraxmaan ciise cabdilkhaaliq iyo maxamuud sayid kariim kuwaasoo dhammaantood ku eedaysan inay ka dambeeyeen xasuuqa ciidamo ka tirsan booliiska dalka masar xukunkan kasoo yeeray maxkamadda dalka masar ayaa ku daba faydhaya kuwo noocan oo kale ah oo uu nidaamkan kula kacay dad rayid ah waxaana sannadihii lasoo dhaafay uu maamulka asiisi fuliyey xukunno daldalaad ah kuwaasoo dadka lagu riday ay ka mid ahaayeen kuwo aan lixaadkoodu dhammaystirneen iyo kuwa da ah sanadkii waxay dowladda masar xukun daldalaad ah ku fulisay ugu yaraan toddoba iyo toban maxbuus kuwaasoo uu ku jiray macallin dugsi qur-aanoo da ah kaasoo jiray siddeetan sano waxaana sidoo kale raggaasi la toogtay ku jiray nin indhool ah xukuumadda masar ayaa xilligaas toddoba iyo tobanka ruux ay toogatay ku eedaysay inay ka dambeeyeen weerar lagu dilay saddex iyo toban askari oo ku sugnaa saldhig boolis oo ku yaala degmada kardeesa ee duleedka magaalada giza ee dalka masar macalinka dugsi qur-aan ee lagu fuliyey xukunka dilka ah waxaa lagu magacaabi jiray sheekh cabdixamiid jabriil kaasoo aan wax lugah ku lahayn weerarkaas waxaana ciidanka ay kasoo qabteen isagoo ku dhex jira masjidka wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaas oo loogu magacdaray weerarkii kardaasa xilligaas waxa uu sheekh cabdixamiid iska fogeeyey eedda ah inuu ku lug lahaa weerarka mana uusan ahayn qof ku dhex jiray siyaasadda ama mucaarad ku ahaa dowladda masar tan ayaana muujinaysa sida nidaamka cabdilfataax asiisi uu u xasuuqa dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan hay-adaha u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey maamulka afgembiga ee uu hogaamiyo keligii taliyaha lagu magacaabo siisi in maxkamad la-aan uu dadka iska toogto iyo in dhanka kala galsoorka oo ah mid aan cadaalad ahayn taasina waa midda keentay in kumanaan ruux ay xabsiyada ku jiraan kuwaasoo boqolaal ka mid ah lagu fuliyey xukunno daldalaada ah xabsiyada uu gacanta ku haya maamulkan ayaa waxaa ku xiran kumanaan ruux oo u badan dad shacab ah kuwaasoo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda dalka waxayna dadkaasi wajahayaan tacdiibin joogto ah oo ay kala kulmayaan ciidamada xukuumadda masar calaa cabdifataax oo ah maxbuus ku xiran xabsiyada nidaamka asiisi ayaa ka mid ah dadkaas waxaana hooyada dhashay ninkan ay sheegaysaa in wiilkeeda ay la soo darisay xaalad caafimaad darri ah kadib muddo sagaashan maalmood ah oo uu cuntada ka soomay taas oo ay usii dheer tahay duruufaha kala duwan ee uu ku wajahayo gudaha xabsiga uu ku xiran yahay leyla suweyf oo ah hooyada dhashay calaa ayaa sheegtay in wiilkeeda oo afartan sano jir ah magaciisana uu soo shaacbaxay sanadkii laba kun koob iyo tobanka xilligaas oo ay kacdoonna ka socdeen dalka masar ay hadda haysato xaalad adag isagoona aan awoodin inuu sameeyo wax taxarukaad ah oo la xiriira maaraynta noloshiisa dhab ahaantii waxa uu wajahayaa xaalad adag waxaan dareemayaa qalqal aad u xoogan maadaama aan ogahay in xaaladaha noocaan ah haddii ay sii raagaan ay keeni karaan inay si deg deg ah u baabi'iyaan nolosha bani aadamka ayay tiri leyla oo waraysi siisay wakaaladda wararka ee reyters xafiiska warfaafinta ee dowladda masar kama jawaabin codsi ku aadanaa inay wax ka yidhaahdaan xaaladda caafimaad ee calaa sagaalkii juun waxay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha inay hayso muuqaallo caddaynaya in cabdifataax aanu cuntada ka soomin hase ahaatee ma faafin muuqaaladaas taasoo waxba kama jiraan ka dhigaysa hadalka ka soo yeeray wasaaradda qoyska ninkan masaarida ah ayaa sheegay in maamulka halkaasi ka jira uu wiilkooda ula dhaqmay si naxariis darro ah balse horraantii bishan waxaa loo ogolaaday in laga soo saaro qolkii uu ku jiray oo ay kula xirnaayeen saddex ruux oo kale iyadoona loo soo saaray barxadaha xabsiga si uu nafis u dareemo hooyada dhashay calaa waxay tilmaamaysaa in markii ugu dambeysay ay wiilkeeda ku booqato gudaha xabsiga ay ahayd laba iyo labaatankii bishan juun mar weliba oo aan booqdo waxaan ka fikiraa inay igu yidhaahdaan markaan maya wiilkaaga xaaladiisu ma wanaagsana waxaana loo qaaday isbitaal ayay sii raacisay hadalkeeda kiiska ninkan masriga ah ee u xiran maamulka masar ayaa si weyn looga hadal hayaa gudaha dalka ingiriiska kadib markii sanadkii tegay uu calaa qaatay dhalashada u k taasoo qayb ka ah dadaalada qoyskan ay ku doonayaan in xabsiga looga soo daayo wiilkooda afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee britain ayaa sheegay in u k ay juhdi ballaaran ku bixinayso ogolaansho ah in xubno ka tirsan qunsuliyadda ay ku leeyihiin dalkaas booqdaan calaa cabdifataax waxaana uu sheegay inay sii wadayaan dadaal kasta oo ay ku bixinayaan sidii xal looga gaari lahaa kiiskan xukuumadda qaahirana ay kala hadlayaan arrintaas bishii diseembar ee lasoo dhaafay maxkamad ku taalla masar ayaa calaa ku xukuntay shan sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyey in warar been abuur ah uu ku faafiyey baraha internetka labadii bishii abriil ee sanadkan ayuuna maxbuuskan sheegay inuu tacadiyo kala duwan kala kulmayo maamulka xabsiga bishii may ee tagtay waxaa ninkan loo wareejiyey xabsi infaraadi ah oo si aad ah loo ilaaliyo kaasoo goordhow laga dhisay galbeedka magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar xaruntan ayayna mas-uuliyiinta masar ku tilmaameen inay tahay mid lagu ballaarinayo xabsiyada uu leeyahay maamulka ka jira waddankaas ka hor inta uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee coronafirus maamulka cabdifataax xasiisi ayaa maxaabiista u xiran u ogolaaday in bishiiba laba mar lasoo booqdo taasoo qaadanaysa muddo saacad ah balse uu soo yareeyey wakhtigaas isagoona ka dhigay in bishiiba hal mar lasoo booqdo iyadoona ay qaadan doonto booqashada muddo labaatan daqiiqo ah sannadihii lasoo dhaafay maamulkan ayaa qaaday xamlooyin ballaaran oo lagu beegsanayo mucaaradka xukuumadda qaahira waxaana xusid mudan in xamalaadkan aysan beegsan oo keliya mucaaradka balse ay ciidamadu xabsiga dhigeen dad badan oo rayid ah kuwaasoo aan ku lug lahayn siyaasadda dalka inkastoo calaa cabdilfataax uu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo dhalashada masar masarna uu ka tago taas beddelkeedana xabsiga laga sii daayo si la mid ah sidaba ay sameeyeen dad isaga la mid ah oo laba dhalasho haystay waxayna hooyadiisu sheegtay in isagu aanu filaynin sidaasoo kale in arrinkiisa lagu dhammeeyo wuxuu nagu yidhi booqashadii ugu dambaysay ee aan ugu tagnay ma awoodaan inaad halkan iga saartaan waxaan ku dhiman doonaa xabsiga keliya waxaad ku dadaashaan inay gurtaan natiijada geeridayda si kastaba ha ahaatee maamulka afgembiga uu hogaamiyo keligii taliya cabdilfataax xasiisi ayaa tan iyo inta uu xooga ku haysta talada waddanka geystay gumaad iyo xasuuq wuxuushnimo ah oo ka dhan ah shacabka masaarida waxaana xabsiyada dalkaas ay la ciirciirayaan kumanaan maxaabiis ah oo si xaq darro ah ugu xiran xukuumadda masar
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
waa hagaag markanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya ku dhowaad konton maxbuus ayaa ku dhimatay rabshado ka dhacay gudaha xabsi ku yaala dalka kolombiya sida ay sheegeen madaxda dalka kolombiya tobanaan ruux oo maxaabiis ah ayaa dhimashay oo dhaawaca ku noqday shaqaaqo ka dhacday mid ka mid ah xabsiyada ku yaala gudaha dalkaas warbaahinta dalkaas ayaa sheegtay in ugu yaraan afartan iyo sagaal maxbuus ay ku dhinteen xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan waxaana ka hor iskudaygan gudaha jeelka ka dhacay iska hor imaadyo u dhexeeya maxaabiista halkaas ku xiran oo tiradooda lagu sheegay ilaa laba boqol oo maxbuus ee uu dembiyo kala duwan sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xabsiga shaqaaqadan ayaa ka bilaabatay kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista ay dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ah jeelka taasoo sababtay in dabka uu guud ahaan ku fido xabsiga iyagoona dowladda kolombiya ay soo rogtay xaalad degdeg ah wararka halkaas laga helayo ayaa tilmaamaya in ugu yaraan konton maxbuus ay sidoo kale ku dhaawacmeen rabshadaha halkaas ka dhacay kuwaas oo soddon ka mid ah loo wareejiyey xarumaha caafimaadka si xaaladooda waxa loogu qabto ciidamada dabdemiska ayaa saacado badan kadib waxay ku guulaysteen inay demiyaan dabka halkaas ka kacay waxaana muuqaalo laga baahiyey lagu arkayey holac iyo qiiq xoogan oo ka baxay xabsiga dhacdo tan la mid ah oo sanadka labada kun iyo labaatanka ka dhacday xabsi ku yaala degmada bogota ayaa ku nafwaayey afar iyo labaatan maxbuus halka in ka badan boqol kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale mas-uul amerikaan ah ayaa bayden ku eedeeyey dhimashada tobanaan tahriibayaal ah oo meydkooda laga helay gobollo ka tirsan dalka maraykanka gudoomiyaha gobolka texas ayaa madaxweynaha maraykanka joe biden ku eedeeyey dhimashada dad tahriibayaal ah oo maalin ka hor meydkooda laga helay gudaha gaari xamuul ah xaakimka texas ayaa sheegay in bayden iyo siyaasadda socdaalka ee maamulkiisa ay sabab u yihiin dhimashada dadkaas wuxuu intaas ku daray in arrintan lagula xisaabtami doono joe biden iyo madaxda qaabilsan socdaalka war ka soo baxay aqalka cad ee loogu arrimiyo dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxda dalkaas ay si dhow ula socdaan warbixinada sheegaya in dadka soo galootiga ah ay ku dhinteen gobolka texas afhayeenka aqalka cad ku hadlay ayaa tilmaamay in maamulka madaxweyne joe biden uu si dhow ula socdo wararka sheegaya in la helay dadka tobanaan tahriibayaal ah waxaan si dhow ula soconaa wararka naxdinta leh ee ka dhacday gobolka texas madaxweynaha waa lagu wargeliyey si dhow ayuuna ula socdaa wax halkaas ka dhacay ayuu hadalkiisa sii raaciyey afhayeenka aqalka cad dowladda maraykanka ayaa bilowday baaritaan lagu ogaanayo xaqiiqda falkaas iyo cidda mas-uulka ka ah dhimashada dadkaas maalin ka hor ayay ahayd markii maamulka gobolka texas uu shaaciyey in ugu yaraan afartan iyo lix ruux oo soo galooti ah meydkooda laga helay gaari xamuul ah oo halkaas marayey halka lix iyo toban kale oo dhaawac ah oo tahriibayaashaas ka mid ahna loo qaaday isbitaal si loogu daaweeyo dhinaca kale suudaan ayaa ku goodisay tallaabo militari oo ka dhan ah itoobiya iyo xiisada u dhexeeya labada dhinac oo cirka isku sii shareertay waxaa meel xun gaartay xiisada u dhexaysa wadamada suudaan iyo itoobiya iyadoona ay sii korortay cabsida laga qabo dagaal ka dhex qarxa ciidamada militariga suudaan iyo kan itoobiya kadib markii war ka soo baxay militariga suudaan lagu sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin deg deg ah arrintan ayaa timid kadib dowladda suudaan ay ku eedeysay ciidamada itoobiya in ay dileen tobanaan askari oo ka tirsanaa militariga dalkaas iyo qof shacab ah waxa ayna suudaan dilkaasi ku tilmaamtay mid gardaro iyo xadgudub cad ah war ka soo baxay militariga suudaan ayaa lagu sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo ku habboon oo ay ugu falcelinayaan dilka loo geystay askartooda ku sugnaa xadka ay wadaagaan dalalka suudaan iyo itoobiya xukuumadda khartuum ayaa si deg deg ah ugu yeertay safiirkeeda u fadhiya magaalada adis ababa waxaana sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha itoobiya iyo suudaan wararka qaar ayaa tilmaamaya in xuduudaha bari ee dalka suudaan uu ka dhacay iska hor imaad u dhexeeya ciidamada labada dal iyadoona war laga soo xigtay ilawareedyo militari ayaa sheegtay in ciidamada suudaan ay dagaalo foolka fool ah kula galeen kuwa itoobiya uu u suura gashay inay dib ula wareegaan gacan kuhaynta deegaanka barqad oo ay horey ugu qabsadeen ciidamada itoobiya dhanka itoobiya war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa ayaa lagu beeniyey sheegashada militariga suudaan waxa ayna wasaaraddu sheegtay in ay askartaasi ku dhinteen shaqaaqo dhex martay askarta suudaan iyo maleeshiyad itoobiyaan ah xadka u dhexeeya wadamada suudaan iyo itoobiya ayaa marar badan waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeya ciidamada labada dal iyo maleeshiyaad waxaana hadda laga cabsi qabaa in labada ciidan dagaal toos ah dhex maro dhanka kale ururka naato ayaa sheegay in ruushka uu yahay khatarta ugu weyn ee soo wajahaysa amniga dalka ku bahoobay ururkaas xoghayaha guud ee gaanshaanbuurta naato ayaa sheegay in ruushka uu yahay khatarta ugu weyn ee soo fod saaray amniga xulufada naato xoghayaha ayaa sheegay inay kordhin doonaan ciidamadooda ku sugan wadamada bari yurub ee qaybta ka ah naato si ay isku diyaariyaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen khatartaas xoghayaha guud ee naato oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada silse ayaa tibaaxay in xulufada ay joojin doonto difaaceeda waxa uuna sheegay in ay kordhin doonaan ciidankooda ku sugan wadamada bariga yurub ee qaybta ka ah nato sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ciidamada nato ee jooga bariga yurub ay tiradoodu gaarsiin doonaan saddex boqol oo kun oo askari hadalkan ayaa yimid xili shir madaxeed saddex maalmood ka socon doona uu shalay xulufada nato ugu furmay magaalada madrid ee dalka sbain kaas oo sida la sheegay lagu falanqayn doono sidii loo kordhin lahaa awoodda ciidamada nato ee ku sugan wadamada bariga yurub ugu dambeyn in ka badan konton ruux ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday shil tareen oo ka dhacay wadanka maraykanka inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku nafwaayey tobanaan kalena oo ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay meel u dhow magaalada mindom ee gobolka missouri ee dhaca galbeedka dalka maraykanka shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen tareen iyo gaari xamuul ah ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay konton qof oo kale saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay shilkan loo daadgureeyey isbitaal ku yaala magaalo u dhow halka uu shilka ka dhacay waxaana qaar ka mid ah dadkaasi dhaawacmay ay xaaladoodu tahay mid liidato shirkadda iska leh tareenka shilkan galay ayaa sheegtay in tareenka oo kasoo ambabaxay magaalada los angeles kuna sii jeeday magaalada chicago ee dalka maraykanka ay la socdeen dad gaaraya ilaa laba boqol afartan iyo saddex rakaab ah iyo ilaa toban shaqaale oo ka tirsan howlwadeennada tareenka في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيم
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay daadad ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah waddanka bangaladesh sida warbixintan uu ku egayo maxamed cali aadan waddanka bangaladesh tobanaan qof ayaa geeriyooday malaayiin kalena waa ay barakaceen kadib markii gobollada qaar ay ku dhifteen rabab mahiigaan ah oo ay barbar socdaan fatahaado ay sameynayaan webiyada uu dalkaasi caanka ku yahay mas-uuliyiin ku sugan magaalada caasimadda ah ee daka ayaa sheegay in fatahaadii ugu xumeyd ay waddanka ku dhifatay muddo ku siman boqol laba iyo labaatan sannadood wararka ka imaanaya bangaladesh waxa ay sheegayaan in rabab mahiigaan ah oo laba isbuuc oo xiriir ah ka da-ayay wilaayaadka asaam iyo migalaya ee dalka hindiya ay sababeen in siddeetan boqolkiiba biyaha roobabka ay maasheeyaan gobolada seelheed iyo soonamagnang ee dhaca waqooyi bari ee dalka bangaladesh maamulada rasmiga ah ee dowladda ayaa ka digay in xaaladdu sii xumaan doonto haddii ay socdaan roobabka mahiigaanka ah ee ka da-aya hindiya iyo gobolada deriska la ah tobanaanka qof ay dhintay ayay biyuhu u soo galeen guryahooda waxaana la la-yahay boqolaal neef xoolo ah iyo dadkii dhaqanayay oo loo malaynaya inay ku maashoodeen biyaha fatahaadaha warbixin rasmi ah oo soo baxday ayaa sheegaysa in dadka ku saamoobay fatahaadaha ku dhiftay afarta gobol ee ka kala tirsan hindiya iyo bangaladesh ay gaareen sagaal milyan oo ruux dadkaas ayaana haysan waxay cunaan iyo waxay cabaan intaba wararku waxay intaasi ku darayaan in afar milyan oo caruur ah ay ku barakaceen gudaha bangaladesh kadib markii tuulooyinkii ay deganaayeen ay biyuhu ku butaaceen waxayna wajahayaan xaalado nafaqa darro ah iyo cudurro ka dhashay biyaha oo ay duumadu ugu horreyso sagaashan boqolkiiba xarumihii caafimaadka ayaa burburay gobolka selheyt oo ka mida gobolada ugu fatahaadaha badan dalkan wasaaradda beeraha bangaladesh waxay warbixin cusub ku sheegtay in dhulbeereed dhan siddeetan iyo sagaal higtar oo ay ku beernaayeen bariis iyo qudaar ay fatahaaduhu ka tageen taasoo ka dhigan inay baaba-een afartan iyo lix boqolkiiba beerihii ku yiilay gobolka xaaladda musiibada ah looga dhawaaqay roobabka iyo fatahaadaha ayaa si xidhiir ah u socday sagaalkii bishan ilaa laba iyo labaatankeeda waana musiibadii ugu weyneed ee ka dhalata bangaladesh muddo laba iyo labaatan sannadood gudahood ah fatahaadaha ayaa baabi'iyey kalluun laga soo saari jiray harooyinka iyo webiyada wilaayada saylhayt warbixin ka soo baxday guddiga iskaashiga kalluumaysatada bangaladesh ayaana lagu sheegay inay jirto khasaare gaaraya lix iyo toban milyan oo dollar islamarkaana ay shaqo la-aan yihiin soddon iyo saddex kun oo ruux kuwaasoo cabashadooda u gudbiyey wasaaradda kalluumaysiga dalka bangaladesh ayaa caan ku ah fatahaadaha sababa ku aadan waxaa ku biyo shubta ilaa lix iyo toban webi oo badankood kasoo faracma dalka deriska la ah ee hindiya balse waxa sanadkan dhacay ayaa ka baxsan dhammaanba caadaadkii lagu yiqiinay fatahaadaha sida ay sheegtay xasiina waajid oo ah haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalkan cawaamisha sababa in fatahaaduhu ay sanadkani ka baxaan xaaladii xakamaynta waxaa ka mid ah webiyada oo bilaabay inay biyuhu ku shubaan meelo aan looga baran waxay ku durgeen dhulbeeraad iyo tuulooyin arrinkaas oo sare u qaaday musiibada saraakiil ku sugan bangaladesh waxay soo sheegeen in wixii dhacay bishan gudaheeda ay ka daran yihiin fatahaadihii laayaanka ahaa ee dalka ku dhiftay sannadihii ilaa hay-adda saadaasha hawada ee hindiya ayaa sheegtay in roobabka ka da-aya dhulka ka sarreeya webiyada wilaayaadka hindiya ay sare u kaceen wax ka badan boqol soddon iyo afar boqolkiiba arrinkaas oo saameeyey dhammaan webiyada hindiya khubaro arrimaha bay-ada daraaseeya ayaa sheegay in toddoba iyo toban boqolkiiba dadka bangaladesh ku dhaqan ay ku qasbanaan doonaan inay isaga guuraan dhulalka ay hadda degan yihiin sababa la xiriira isbeddelka cimilada iyo fatahaadaha soo laalaabtay dalkan oo ay ku nool yihiin boqol iyo toddobaatan milyan oo qof kana mid ah dalalka ugu dadka badan aasiya ahna dalka sideedaad ee caalamka ugu bulshada badan ayaa dhibaato weyn ku qaba biyaha xaddhaafka ah ee uga yimaad dalka hindiya ma jira maamul labageesood ah oo ku saabsan maaraynta biyaha ay soo shubaan webiyada hindiya sanadii lasoo dhaafay heerkulka ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay tan iyo sannadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii sidii looga bartay roobab dhexdhexaad ah ayaa di'i jiray bilaha julaay iyo sebtembar balse sanadkan way soo hormareen waxaana ka horeeyey xilli jafaaf daran ah oo waddanka saameeyey ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسير guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله